saakirka waxaa degmada soo weeraray jenaraal xaligaab oo ah taliyaha qaybka ee booliska isagoo si sharci darra ah ku socdo ayaa waxa uu ku tagrafalay awooddii dowladnimo wuxuu rabay inuu fuliyo wakaalada filimada ee ku yaala degmada xamarweyne oo dadku shacab ah ay degnaayeen halkaasi ayuu yimid isagoo dadkii ku bilaabay ayagoon wax ogeysiin ah iyo digriin aan la siinin ku bilaabay inuu ka burburiyo meesha halkaas markaan aadana jenaraalka waxaan ku dhahay jenaraale meeshaan fulintaad ku fulinaysid muddo la siiyo ayaan rabnaa sirkaayo warqaddaa wax ku fulinaysa annagana ma hayno meeshaan anigbaa ka ah shacabkaasaana mas-uul tahay haddii jiraan warqad warqadda uu ila soo baxay wuxuu yidhi warqadda waa taraa marka waxaan ku warqadda hadda waa doo sax waa sharci laakiin waa in degmada lasoo marsiiyaa degmada kadibna ay dadkaan ogeysiin digriin ay siiso hadday dadkii muddadaas ugu bixi waayedhe booliska loo adeegsado wuxuu igu jawaabay awoodeydaan ku fulinaa uu yidhi haddii adiga aad joojin karta jooj cidaad kaga dacwoonaysa iga dacwoonaysa ka dacwow una waa kasoo tegay saldhigaan fadhiistay anoo saldhiga fadhiyo saldhiga fardidood anoo fadhiyo ii soo galay oo asagoo bud wato oo wuxuu igu yidhi ka bax saldhiga waxaan ku yidhi saldhig sideen ugu baxaa meeshaan xamarweyne anaa joogo mas-uulka ah saldhigana waa saldhigiisa ugu baxa ka bax uu yidhi saldhiga waad ka baxaysaa budkii igu dhiftay feen iyo walaadu igu dhiftay xabadone waa i duba raacsiiyey dhowr xabadoodna korkii waa ka gemay asiga iyo ciidankiisa oo ciidanka xamar joogo oo muqdisho joogo qayb ka mid ah bartooda barkooda ayuu ii adeegsaday ciidankayga mid ka mid ahna wuu dhaawacay asoo dhaawac ahna hadda wuxuu ku jiraa saldhiga fardood inuu ku xiran yahay